سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما باب ذكر أما بيان حكم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما wuxuu baabaysanyahay bal haddii laba ruux oo muslimi labadoodii seefood ama labadoodii qori iyo wixii ay kolba ku dagaalamayeen iskala hor yimaadaan iyagoo isdilaya waxaa xukunkoodu iyo ma-aalkoodu ama masiirkoodu uu noqonayo waxay ku dambeynayaan taas buu bayaankeedii yahay xadaثnي أbو كاmir فضyل بن حuسaين الجحdري qال xadaثna أحمد بن زaيد عن أyوب ويuنس عن الحسن عن الأحنف بن qaيس qال أنه qاaل أyوب سktiyaaniye يuنس بن عubayd weeye yuنuسkan أyوب la socda xasanna waa xaسن البصri weeye xasan ba wuxuu ka warinayaa عan الأحنف بن qayسi axnaf ibnu qaysna waa nin mukhadramoo rasuulka ilaahay waqtigiisii soo gaadhay laakiin aan arag bal markaa waa taabici aada u weyn afar taabici ba markaas laba ay wada socdaan laba ay siman yihiin maqruuneyn ay yihiin baa ku wada jira sanadka ayuub iyo yunus iyo xasan iyo axnaf bal axnafna kolley waa la qabayd ahaan oo malaa waa wuxuu kuba soo dhashay oo alxanaf ama axnaftan waxa ay tahay ba iwijaajon fi rijl waa qalooc ama dee lugta kuba sugan oo isaga lugihiisu waa habkii dee ay uba abuurnaayeen oo malaa isku soo yar suulalkooda oo kale iyo ay xaggan san isugu soo jeedeen ama waa qaloocun lugta kuba sugan suulka ha noqota ama inkaba barhkood ay yidhaahaana dee dhabarkan qadamka ayuu waxa weeyaan dhigi jiray dhulka dhigi jiray oo tan baaba magacan yahay ee magaciisa daxak bay yidhaaheen ama sakrin bay yidhaaheen bal markaa kolley marwaruud ninkii furay weeye cahdigii cumar oo isagu marka cahdigii kadow ka dambeeye xasan iyo ibnu sirinina markaa ciidankiisay kala mid ahaayeen wuxuu yihi haddaba axnaf ibnu qays qaala kharajtu waan baxay walxaal ana anigu uriidu aan doonayo hada rajula ninkan ninkan aan u jeeday ninkan baan doonayay inaan u hiiliyoon u nusreeyo rajulku sheegayaa waa amiiru lmu'miniin caliy bnu abi aalib weeye waqtigan uu sheegayaana waqtigii fitantaasi ay bilaabantay oo waxa weeyaan dee ciraaqna dagaaladii kolley jamal baa dhacay markii dambena ciraaq iyo shaam dhexdooda sifiin baa kaba dhacay taas bay adugu waqtiyadaas bay ado waqtigii kolley jamaliyo isagaan doonayay inaan uhiriyo markaas falaqiyani waxaa ila kulmay abubakrata abubakra ila kulmay waa saxaabigaas nufayc faqaala wuxuu uhi ayna turiidu ya axnafu axnafow xaggeed ujeedaad ku socotaa qaala wuxuu yihi axnaf qultu waxaan ihi uriidu waxaan doonayaa nasra bna cami rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam yacni caliya rasuulkii ilaahay in adeerkii inaan uhiiriyo oon u nusreeyo ayaan doonayaa qaala wuxuu yihi axnaf faqaala lii wuxuu igu yidhi abubakra odhanaya ya axnafu axnafow irjic laaban ka laaban halkan fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay xaalu yaquulu xaalu ku qowlayo idaa tawaajaha hadday isqaabilaan iska hor yimaadaan almuslimaani labadii muslimka ahaa bisayfayhimaa labadoodii seefooday iskala hor yimaadaan falqaatilu kii wax dilay iyo walmaqtuulu kii la dilayba fi naari naar bay ku sugan yihin labaduba naar bay gelayaani noqo qaala wuxuu idhi waxaa odhanaya abubakrata faqultu waxaan idhi aw amase qiila de waa axad kalaaba yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow hada alqaatilu hada kan alqaatilu dee yastaxiqu naara biqatlih waan garanaynaa oo dilkan uu wax dilay buu naar ku galay uu kuba mutaye famaa baalu lmaqtuuli kii la dilay xaaladiisu maxay tahay maxaa isagana naar geliyey isaga waaba la dilaybe qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inahu qad araada wuxuu doonayey oo uu jeeday qatla saaxibih ninkan kale saaxiibkiisa inuu dilo isaguba waa kan seefta soo qaatay waa kan ficilkii la yimi waa kan dagaalamay waa lagala horeeyey uun oo haddii aan isaga la dilina waxbuu dili lahaa marka casmigan goosashadan uu goostay dee bal maaha niyo keliya uun casmi keliya oo imika ruuxii loo qabtay maaha ee wuxuu ku dadaalayay isaguba inuu wax dilo inta bilowgii camalkana waa la yimi oo hadday tahay hubka qaadashadiisa iyo muxaawaladan dee dagaalkan uu dagaalamayo muxaawaladan iyo iskudaygan inuu wax dilaba isku dayayaba markaa isaguna taas ayuu naar ku gelayaayo bal taas buu idhi bal duruqda xadiidkan siyar wada raacinaya وxadaثnaa وxadaثnaa أحمد بن عبدة الضبي qال xadaثna حماad عن أيوب ويuنس والمعل بن زiyاad عن الحسن عن الأحنف بن qaيس عن أبي بكرة waa xadiidkii hore sanadku in yar isbedelay xamaad markii horeba u inoogu sugnaayay imika waa mhml ama magacii abihi lama socdo se waa xamaadkii hore un waa ina zayd halkii ayuub iyo yuunus ay wada socdeenna mucalla bnu ziyaad baa kusoo biiray oo isna taabici kale ah oo iyagii wax la warinaya la socdoo la siman in amaa xasan iyo axnaf waa soodii can abi bakrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ida ltaqa almuslimaani hadday kulmaan labadii muslim bisayfayhimaa waa wixii kolba lagu dagaalamayay uun dee waktigaas seef baa u badnayd labadoodii seefood ay iskala hor yimaadaan iyagoo iyagu isdilaya faalqaatilu waalmaqtuulu fi naar kii wax dilay iyo kii la dilayba naar bay gelayaan naar bay ku sugan yihin waxadaثanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثanaa cabdالrazaaqi min kitaabih qaala akhbaranaa macmar can ayuba bihada اlisnaadi oo maanta isnaadkiisiia yunus iyo lama socdaan mucalle waa ayub oo can اlxasan can axnaf ibni qays naxو xadiiثi abi kamilin abi kamil الjaxdari xadiidkiisii aan kaba soo baxnay hore ee can xamaadi inuu ka wariyey mid laba mida ilaa akhirihi ilaa dhammaadkiisii laga gaadhayo ilaa inahu qad araada qadra saaxibi laga soo gaadhi وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna gundar can shucbataxa وxadaثna mحamed بn الmuثanى wbn bashaari qala xadaثna mحamed bn jaعfari qaala xadaثna shucbat can mansuuri عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إذا المسلمان معنaa waa labadii ruuxee مسلمka ahaa hadii xamala uu weeraro أحadهmaa midkood عalىa أkhiihi xamala me uu qaado uu soo qaatay أحadهmaa عalىa أkhiihi walaalkia سلاaxahum ee kii kalena waa soo qaatay fahumaa labadoodu haddii midun soo qaato kani aanu la dagaalamahayn dee xukumku waa isbedelaya ee kii kalena waa soo qaatay mid kastaaba hubkiisii buu soo qaatay isagoo ninka kale muslimkaee walaalkiia la dagaalamaya fahumaa labadooduba calaa juruufi jahanama jahanamo qarkeeda iyo darafteed iyo shafiirkeed bay ku sugan yihiin horta marka ay dagaalamayaanba weeye fa idaa qatala hadduu dilo axaduhumaa midkood saaxiiba uu ninkii kale saaxiibkiisaa dilo dakhalahaa jamiican labadoodiiba way wada gelayaan naartii jahanama ayay wada gelayaan bal xadiidka iyada ta inoogu sugani waxa weeye dadkii muslimiinta ahaa hadday dhexdoodii dagaalamayaan dee kollayna shalay xalayna waxoogaa baan kaba soo hadalay waa marka aan kooda xaq ku taagan iyo kooda baadilkii aanay kala soocnayn adduunyo ama casabiye iyo qolanima lagu wada dagaalamaya magacdoon iyo maamuldoon iyo xooladoon iyo waxyaalahaas ayuunbaa lagu dagaalamayaa saasaa la isku dilayaa oo waa qitaalkii casabiye ahaan iyo dee dalabulmulki iyo waxyaalaha caynkaasa iyo taas laguma dagaalamayey labadoodii dee xukunkoodii ama maatan buu noqonayaa oo kii wax dilay iyo kii la dilayba horta naar dad mudanaya weeye xadiidkana waxaa inoogu sugan naar inay gelayaan kollay culimaduna imika halkan dee inay idaa tawaajaha almuslimaani ida almuslimaani ida iltaqa almuslimaani laafii islaamnimo lagama saarin oo way ku gaaloobayaan taa lama odhan siday khawaarijiyo ama ay leeyihiin qolooyinkan dee muctasiliyo qolooyinkaynu kitaabulimaan kusoo maray inay macaasida ka dhigayaan in lagu kufriyayo waa kan islaamnimo loo sugayo marka macnuhu waxa weeyaan dee dagaalku markaa uu yahay duuna ta'wiil uu yahay waxa weeyaan kan wax dilay wuxuu wax ku dilaya aanu garanayn kan la dilay waxa loo dilay aanu garanahaynba oo waa dee dagaalkaa fidnada kaa casabiyada kaa mulki iyo waxyaaleyo lagu dagaalamayo waxaa lagu mudanayaa naar oo jazuhu horta tan buu noqonayaa abaalka iyo ruuxan wuxuu leeyahay uu mudanayaa naar tan weeye marka kol haddii aan baltaan idhaahno horaan kitaabulimaan ugu soo maray wixii macsiyo ah dee kufriga ilaahay subxaanaه watacaala loo shariig yeelaye lagu dhinto kaama dhaafo ee wixii aantaa ahayne macaasidii kale ah een istixlaal iyo banaysi xalaal laga dhigtay aanay laba socon inaani dee taasi waxa weeyaan kollay dadkii taas ku dhacayan kaba toobadkeenin taxta almashiic ay kuba sugan yihiin oo ilaahay subxaanaه watacaala haddaanu cafwin dee camalkan waciidkii u yimi kolba dembigaasee naareed bay mudanayaan haddii markaa ay galaanna kollay dee kuma daa'imayaan oo ku waari maayaane kol hadday muwaxidnimo ku dhinteen marka dambe waa laga soo saaraya haddii ilaahay doonana dee isagu cafigiisa iyo fadligiisa ayaabuu dee ugu naxariisan oo dee ma gelayaane markaa macnuhu wuxuu noqonayaa sida aayadda fajazaahu jahannam abaalkoodu iyo waxay mudanayaan taas weeye laakiin qad yujaaza bidalika waqad yacfu llahu tacaala canh in lagu abaalmaryo taasna waabay dee dhici kartaa in ilaahay subxaanah watacaala cafiyana way dhici kartaa de markaa halkan cibaaradan almuslimaani dan soo noqnoqotay bal dee qur'aanka wain daa'ifatani min almu'miniina اqtataluu baa ku sugan laba daa'ifoo mu'miniinta ka mid iyadna iimaankii weli waa loo sugaya hadday isdilaan de waxa weeyaan waa taas oo hagaa heshiisiya dhexdooda bal dee walaalnimadiina lagama kaxayno fa aslixuu bayna akhawaykum marka waxa ay tahay dee ficilka caynkan say dee leeyihiin qolooyinka aynu soo marnay ee khawaarij iyo muctasilo lahaaye in diintiiba lagaga baxayo saa daraaddeed xataa qolooyinkii dee sifiin iyo jamer iyo ku dagaalamay ay gaalaynayeen taasi dee wa dee waxa weeyaan wax ka jiraan ma aha ee macnuhu waxa weeye jazaha iyo abaalkooda tan ayaa de ay mudanayaan sidaas weeye amaa xagga joojintan uu ka joojiyey axnaf in ma ahin abubakrata inuu axnaf tago xalay baan soo sheegnay abubakre iyo koox yaroo kooban oo saxaabadii rasuulka ilaahay kaba mid ahayd xurubtii caynkaasayde bayna almuslimiin dhacday iyagoon eegin bal keebaa lagu tirinayaa inuu baaqi yahay iyo keebaa muxiqiya aanay eegin inay guud ahaan in laga dheeraada ay kuba tegayeen ay kana dheeraadeen iyaguna ay kala dunaayeen oo kuwa le xataa haddii la yimaado laysoo doonto isma daafacayo iyo kuwa iyagu lahaa dima haddii la yimaado waan isdaafici intaasi laakiin anuu dagaalada kama qeyb gelaya ahayn laakiin jamharadoodii kii muxiqa ahaa ee ay tahay inuu muxiq yahay ay caddahay iyada in loo nusreeyo dee kolley nusuustii kale kala dunayd baaba taa ina amrayso hadday arrintu noqoto wixii dagaale noocan ee dhacaabo waa fidno oo markaa faraa laga qaadaya dee kuwii fusaaqda ahaa iyo xumidii intay waxyaalaha bilaabaan haddii iyagii la joojin waayo la qaban waayo oo la mancin waayo de waxay noqonaysaa un fasaad weyn baa kaba iman inay dee bal matalan halkaasin dad taasaa kaba imane macnuu waxa weeye marka aan wixii kala caddayn kan qaatilkii wuxuu wax ku dilaya aan la garanayn kan maqtuulkii wax loo dilaya la garanayn waa xurubtaa fidnada ay tahay in lagaba dheeraado hadday arrintu tahay dee iyadu taa kaba duwan tahay saan xalayba soo sheegnay dee iyada waana si jamaahiirtoodu ay kuba tegeen saxaabaiyo intii ka dambaysayba dee kii muxiqa ahaa in loo nusireeyo taas baaba laazim noqonayso waa kaa ilaahayba faqatilu alatii tabqi xataa tafiha ilaa amri illah yihi daa'ifada marka hadday dee joogsan waayaan kuwa gar daran markaa geeska noqda oo la dagaalamay ilaa ay amarkii ilaahay dib uguba soo laabmayaan dee bal matalan taas amaa xurubtii saxaabadu kolley ijtihaad bay ahayd taawiil bay ahayd waxaan leenahay si uu cumar ibnu cabdilcaziiz yiri tilka dimaaun dahara allahu manaa minha de waxa weeyaan suyuufana ma aydiyana falaa nuladiqu biha alsinatana saa uu yihi imaamkaasi walow imaka ay ahayd beecadiisii ay tii dhacday ee guntantay ee saxiixa ahayd ee gees kale ahl alxalli waalcaqdina ay la mubaayacoodeen in bal taas ba ahayd isaguna ciddii markaa meesha joogtay kii ugu mutayba ahaa cali bn abi aalib rasuulka ilaahina camaar uu yidhiba taqtuluhu fiat lbaaqiya manaa fiada baaqiyada dilaysa taasi way jirtayba laakiin haddana arrintoodu dee ijtihaad iyo taawiil bay lahaydoo bal markaa taas waxa weeye waxaan leenahay naskutu cama jara baynahum si dee madhabkii dadkii toosnaaba madhabkooda u ahaa wey وxdثna محaمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاq qال xdثna معmر عن hmام بن منبه qال hذا ma xdثna أbو هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فذkر أxاadiiث wuu sheegay minha أxaadiiثa waxaa ka mid ahayd وqاla رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم laa تqumu ma kacayso ma dhacaysaa saacaة قiyaamadu xatىa تktatila ilaa ay dagaalamaan fiataani laba kooxood oo cadiimataani waaweyn oo watakuun ay ahaato oo baynahumaa dhexdooda maqtalatun waa dil iyo dhimasho cadiimatun weyn wa dacwaahumaa waaxidatun iyagoo waxay sheeganayaan dacwadooda mid ay too macnaa dee waa labadiiba islaam bay sheeganayaan dhammaantooda waxay sheeganayaan inay kuwa xaqa ku taagayihin ama islaamnimay dhammaan sheeganayaan ilaa laba daa'ifo waana kan balwahtanan oo waaweyn oo dacwadoodu ay mid tahay oo dee wada muslimiin ahoo iyagu sheeganayo mid kastaaba dee islaamnimo ama inuu kii muxiq aha yahay ilaa ay dagaalkaasi dhaco oy dagaalamaan weliba dhimasho badani ay dhacdo taas qiyaamada dha ma dhacayso ana waa akhbaartii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxyaalihii maqiibka uu ka warramay mucjisaadkiisii waaweynaa weeye dee arrintana casrigii horeba hamba iyadoo rasuulka ilaahay aanu soddon sannadood bal aanu gaadhin wafaadkiisii ayaa umuuro dhacay oo dee bal maalan jamal haddaan eegno oon iskaba dhaafno isagoo aan waqti saasa qaadan xurubtii sifiin oo dee xarbu sifiin waa waxaa laga yaabaa dhowr bilood baa meesha laysku fadhiyey oo meesha la wada joogay inta zaxfi a la galayna waxaa laga yaabaa inay sagaashan goor zaxfi iyo iska hor imaatin ahaa dadka dhintayna ilaahu baaba qiyaasi karayo tiro badan bay lahaayeen bal taaba weeye horena waa ti aynuu soo marnay xasan ibna cali rasuulka ilaahay inuu yidhi inankaygani sayid weeyaanoo waxaabaa la arkaa ilaahay inuu ku heshiisiiyo dhexdooda laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah si dee markii bacda wafaati caliyin xasan markii dambe uu kaba tanaasulay sii dhacday oo haddaba iyada umuurahani waa dee wax dhacay weeyaan oo aan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mucjisaadkii badnaa ee uu lahaayo wax qayba uu kaba warramay ayuun bay tani kaba mid tahay xadaثna qtaybaة بn سacيidi qaal xadaثna yacquب yaعni بn cabdالرaحman can سuhayli kale yacquب ibn cabdالرaحman yacquب dee waynu soo aragnaa laba nin baynu meelahan kolley mid isagu waa yacquب ibn ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdالرaحman ibn cوf waa kale la daba qowm weeye ninkan midna oo yacquub ibn cabdiraxmaan alqaari oo alqaariyu nisbadoodu ahayd maha quraadi waa reerkii qaare la odhan jiray loo nisbeeyo isagana aan hore mar kala duwan usoo aragnay waana ninkii de waxa weeyaan yacquub ibn cabdiraxmaan alqaariyu wey can suhaylin can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala laa taqumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa yagsura ilaa u bata alharju harju ajirgaas oo kale waa karatu shay ama alkahra fi shay shay wuxuu doonaba ha noqdee badnida ama ikhtilaadka iyo markaan wax aan u kala soocmin rasuulka ilaahi baa fasirayo qaaluu wama lharju ya rasuul اllahi qaala alqatlu alqatlu waa dilkan waa taa wakti kastoon idaacad furna ama war aan maqalo dil aan maqlayno weliba bilaadii islaamka bal dee masaajidii ilaahayna aanay ka badbaadina masaajidii la qarxinaye dad masaajid ka soo baxay adigu ruuxna de waxa weeyaan aan loo dhaaba yeelahayna la laynayo iska bal haddaba qatligaas weliba maanta diyaartii muslimiinta kuwa sugan ee ku badan dee ilaa waktigaasna waktiyo waa mudduu socdayo waa kaa ilaa aan imaka hadhin waa rasuulka ilaahi akhbaartii aclaamtii nubuwadiisa iyo mucjizaadkiisi oo waa dilka dilka weeye waa fitnadaas iyo dilka badan laa yadri اlqatilu fima qatl wala اlmaqtulu fima qutil xadiث lafdigii weeyo kitaabkaba kuba sugan taas ama macnihii bal taasba weeye ilaa taasi ay dhacdo dilku uu bato iyada taas qiyaamada ma dhacayso macnaa intaanay qiyaamadu dhicin intani way imanaysaa dee waana ta aan aragnay maanta an u baahnayn tafsiir iyo ta'wiil iyo malaa sanana looga jeedaa iyo malaa wadsan iyo weli ma iman iyo hore u dhacay iyo waxyaalaha midna uma baahnine oo waxaa joogaba maanta baabu halaaki hadihi اlummati bacdihim bibacd wuxuu baabaysan yahay bayaani halaaki hadihi ummati ummaddan halaageeda ay halaagayso bacdihim barhkood halaagooda bibacdin barhka kale manaa sababtii ku halaagsamaya ma halaagaya waa istilkoodii dhexdooda dhacayay iyagu ishalaagayeen bartaa wixii kuba yimi iyaduna waa wax rasuulka ilaahay sii sheegay kaba warramay maantana taa dee muslimiintii in badan oo kaba mid iyo bilaad badan oo muslimiintii kamida dhibta haysataba weeye dee muddo dheerna soo socotay bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna aburabiic اlcatakiyi waqutaybaة bnu saciidi kilaahumaa can xamad bni zaydi walafdu lqutaybata qaala xadaثna xamaadu can ayuba can abi qiraabata can abi asma can hawbana kole abu qiraaba iyo abu asma iyo ayub iyo waa taabiciintii intaba waan soo maray abu qilaabana cabdاllahi bnu zayd aljarmi magaciisa inu la yidhaah baan soo ogaanay abu asmana hore waynuu soo maro camr bnu marsad in laba yidhaaho can hawbana waa mawla rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi hawban صaxaabiga ayna bujdud qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in allaha ilaahay zawaa u ururiyey lii aniga alarda dhulku iisoo koobay iisoo ururiyey fara-aytu waxaan arkay mashaariqahaa waa mashaariqdeeda waa dhinacyadeeda bariye banaacdeedu ay cadcaddu ay kaba soo baxdo iyo wa maqaaribaha maqaaribteed iyo dhinacyada galbeed ee cadcaddu u dhacdaba dhulkii intuu iisoo ururiyey ayaan arkay rasuulkii ilaahay waa taa wax kaawey maro ilaahay tusay aynu soo aragnay jannadii iyo naartii in la hor keenay gidaar mar loo soo suureeyey oo u arkay wixii ku jiray iyo siday ahaydba bal haddaba tanna dhulkii ho kaba kooban kuwaas ayaa rasuulka ilaahay loo soo ururiyey waa loo soo koobay bariyo galbeedba uu muuqday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa ina ummatii ummadayda sayabluqu waa gaari doonaa mulkuhaa mulkigeedu maa zuwiya wixii la ururiyey lii aniga minhaa dhulka wixii layga soo ururiye layga tusay ummadaydan mulkigeedu uu gaari doonaa taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa ucditu waxaana laysiiyey buu rasuulka ilaahay yidhi alkanzayni labadii kanzi alaxmara kii casaa iyo walabyada kii caddaana waa labadaa dee macdin iyo lacagood ee lama la kaydsado kacas waa dahabkii iyo kacad oo fidadiya waa laysiiyey labadaa kanziba bartaa buu yidhi xadiidku qeyb kale oo dee qeybtan baabu halaaki hadihi اlummati bacdin bibacdin ay kuba sugan tahay ayaa inta dambe inooguba iman doontaa bal kolleyna waa umuuro dee mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aclaamtii nubawadiisa ah oo qeybta hore wuxuu sheegay in loo soo ururiyey dhulkii oo isaga la tusay mashaariqdeedii iyo maqaaribteediiba markaas mulkiga ummadduna uu halkaa gaadhayo dee taasna way dhacday oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo waqtiguba cahdigu aan u dheerayn ayaa futuuxaadkii bilaabmay ee aan joogsan ayaa waxay gaadheen qarnigii koowaad ba akhirkiisii ee dhinacan galbeed haddii la eegana muxiidka atlantiga ah way gaadheen oo fardihii muslimiinta ayaa gaadhay danje iyo hareeraheed iyo muxiidkii ayaaba celiyey baddiina way ka tallaabeen dhinaca kale badda cad oo waxay u tallaabeen xaggan dee qaaradan oo andalus oo dhan waa la qabtay kolley andalusna dalkan spain la yidhaah iyo burtuqaal intiisa badan labadaba waa shamlinayay ilaa xuduudda faransa ama koonfurteeda la gaadhay oo dee dagaalkii waxa weeyaan kolley halkii muslimiinta markaa laguma joojiyo dagaalka cabdiraxmaan khaafiqiyo lagu dilay januubu faransa waana halkii markaa ay ku hakadeen bal taas weeye xarbubuwaad bal ilaa halkaa waa gaadheen xaggana taa waa gaadheen bari hadday noqotona waxa weeyaan bilaadii mamlakadii faris oo dhami cahdigii khilaafadii raashidada ahayd bay suushay intaa kumay joogsanee adraaftii siin iyo sindi iyo hindi markaa taasoo kale iyo dhulkaasna waa la wada gaadhay ee halkana bilaadii ballaadhnayd ee maa waraa nahri la odhanayay oo dhanba muslimiintii waxa weeyaan ciidamadoodii iyo dadkii muslimiintaaba way gaadheenoo bal imtidaadka marka la eega islaamku uu socday beri iyo galbeed labadaa jihe rasuulka ilaahay tilmaamay aad buu u dheeraayo labada jihaba ee waxa weeyaan intii la gaadhi karayey waa la gaadhay walow labada jihe kale januub iyo shimaal sun imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan leeyahay labada jihe kale marka loo eego si bari iyo galbeed loogu socday islaamku labadaa dhinac ugu fiday koonfur iyo waqooyi saas heerkaa ugu mufidin oo iyaduna cibaarada rasuulka ilaahi baa culimmadu taasna waa wax waaqaca waana cibaarada lagaba qaato rasuulka ilaahi labadan buu yidhi marka halkaa adigu dee islaamkii waa gaadhay walow dee makadaraafu kaba soo ururay de adduunyaduna way socotaay oo intan kuma dhammaane wakti inay dee waxa weeyaan waxa dambeeyana ilaah baaba og waayo axaadiida qaar baaba dee inta habeenku gaadho iyo maalintu islaamku waa gaadhi doonaa wuxuu ku geli doonaa bicizi casiisna bidulli daliil axaadiid musnadka axamed iyo keyrkii bay nooguba sugan maa balaqa leyl o nahaaro iyada taa dee waxaa qeybka dambe iyada ilaah baa ogiyo in fiditaan dambe oo dhulkaasba waa kaa dad islaami ay wada degeen oo meel aan maanta muslimiinu degenayn meel aan dee bal waxa weya salaad lagu tukanahayn iyada de waxaan filaya inaynaan macmuurada kuba garanayno ma garan karno dee qudbiyada mutajamidka ah ee laakiin waxa weeya inta la degan yahe la camiraya o dhan waliba waa kaa ku tarmaye dee iyada taa markaa waxa qeybku xambaarsan yahay iyo xaaladu siday noqon doonto taasi waa imaka kama warramayno ee waa wixii dhacay ee hore tegay iyo waxyaalaha joogay iyo umuurahaasunba nimaka ogaanaynahay calaa kulli xaalin waa mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh labada kenziya rasuulka ilaahay sheegayna culimmadu waxay ku fasireen dahab walfida dahabkuu cas yahay fidaduna way caddahay labadii mamlakee u waaweynaa waqtigaas waxa weeyaan waa mamlakatu kisra iyo mamlakada mamlakat lfurs iyo mamlakat ruum in reer kisrana waxaa u badnaa dahabkay isticmaali jireen reer ruumna waxaa u badnaa fidaday isticmaali jireen labadooda lacagoodba bal dee cahdigii hore oo dhan ilaa malaa lasoo gaadhay cabdimelik ibnu marwan muslimiintu lacag u gaaro iyaga magacoodii ku qoranay isticmaalayeen oon kuwa ahaynimay jirin markaa dambe ayaa waqtigii cabdimelik ibnu marwan iyabaa dee danaaniir iyo la sameeyey markaa shaaradii iyo calaamadii islaam leh oo islaamku uu samaystay intaa hore waa kuwoodin baaba la isticmaali jiray oo iyagaa waxyaalahan isticmaali jiray haddaba labadii qolabana dee bilaadoodii waa la furtay kanziyadoodiina horeynuu soo marraybo dee in kanziyadooda in latunfaqana kunuusi ma fi sabiili illah marka la eego taajkii xataa kisre iyo xulidiis iyo wixiisiiba bal ahdigii cumar waa ti madiine lasoo gaadhsiiye yimaadeenba kuwana bilaadoodii wixii dee ay hayeen waa laga qaaday walow dee dhulkoodii dambe ay dib ugu durkeen marka la eego reer rom haddaba in kuwaasna waa laysiiyo dee iyada taasna rasuulka ilaahay waa ka warramay isagu muu joogin waa wafaaday dabadii waa wixii muuqday ee dhacay waa mucjizaadkiisa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahay wa inii anigu sa'altu rabbii rabbigay waxaan weydiistay liummatii liajli ummatii ummadayda anuba de daraaddeed weeye oo ummadiisa u ducaynaya ilaahay u weydiinaya an laa yuhlika inaanu ku halaagin bisanatin caamatin waa abaar guud sanadu waa aljadb walqaxd ayaa lafdigan asana oo walaqad akhadna ala fircauna bisiniina siniintii waa jamcu sanatina waa aljadb iyo alqaxd iyo tabaaba sana laba yidhaahaa haddaba abaar caama macnaa abaar caama waa maxay waa abaar dhammaantood wada gaadho halaag caamina ka dhasho lagu baaba-o dadkii ay ku riiqdaan iyo dunyadoodii dee way dhacaysaa gobollo way ka dhici dalal qaybo way kaba dhici taasi wakti kastaba way dhacdaa kow dheh oo cahdigii rasuulka ilaahay cahdigii cumar caamu ramaada oo kale dee abaartii aad la baxday magacaas oo kale umuurihii way dhacayaane laakiin dee manaadiq badan oo kaleo intii badnaydii way ka fayowda abaartaa dhacday waa abaar wada gaadha oo dee dhammaantood wada gaadho si ay ku dhammaadaan taa inaanu kuba sallidin ilaah baan weydiistay walaa yusallida inaanu ku sallidin calayhim korkooda caduwan cadow min siwa anfusihim waa kaa'inan min siwa anfusihim waa nafahooda wax ka soo hadhay aan ahayn oo iyaga aan ahayn waa cadow khaarijiya dabadeed oo iyaga intuu kusoo duulo dhammaanba wada qabsado dhammaanna dhulkoodii waxa weeyaan ka wada qaado ama iyagii baabiiya waaba kanoo fayastabiixa markaa banaysta baydatm waa quwadoodii iyo waa jamaacatom waaslam albaydatu alcizu walmilkuna waa la yidhaha aljamaca macnaa asalkoodii o dhan ujeedada tirtira weeye kaasna ilaahay uu ka aqbalay oo macnuu waa maxay cadow dee hadduu bilaad qaarkood qabsado iyo meelo qaarkood waqti kastaba waa dhacay imikana waa kan jiraba laakiin inuu dadkii islaamkaay oo dhan intuu dhulkoodii iyo wuxoodii la wada wareego u wada baabiyu tirtiro islaamba la waayo taas iyadana xataa hadday dad oo dham isu wada tagaan waxay ku guulaysanayaan maaho taasna ilaah baan weydiistay oo ilaahay fayastabixa baydatom wa ina rabbii rabbigay qaala wuxuu ihi ya muxamedu muxamedow inii anigu idaa qadaytu haddaan xukmiyo qadaa'an qado oo ujeeddadu wax aan qadaray oon gooyey hadduu jiro dee mid mucallaqayn oo alqada almubrad fa innahu laa yuraddu wixii aan dee anigu qadaray xukmiyey lama celinayo cid hor joogsani kartay iyo wax ma jirto lamana celinayo qadaha ilaahay si u hawn buu dhaca wa inii anigu acdaytuka waan ku siiyey liummatika waa ducadii iyo baryadiisii wixii jawaabta u ahayd iyo aqbalkii ummadaada laajrigeed waxaan kuu siiya ama liummatik alaa uhrikahum inaanu ku halaagin bisanatin caamatin sanad abaar caama wa alla usalida calayhim aanan ku salidin caduwan cadow min siwa anfusihim kaa'inan min siwa anfusihim kaasoo yastabiixu banaysanaya baydatahum asalkoodii iyo halkii dee mustaqarkoodii iyo markaa ahayd iyo jamaacadoodiiba wada tirtiraya oo banaysanaya oo jirid goynaya baabiinaya walow ijtamaca haba kulmo calayhim iyaga korkooda man biaqdaariha ciddii iyada aqdaar waa jamcu qudrin waana aljanib wanaaxiya min alardi baaba la yidhaha waa dhinacyada dhulka dadka ku sugan oo dhami hay isu heshiiyeen oo hay isugu yimaadeen bal dee waana saa waqtiyadeennan ba haysatee laysu yimi rasuulka ilaahayna sii tilmaamay oo tatadaaca calaykum alumam kamaa tatadaaca alakalatu cala alqasca oo waxaa ummadaha isugu kin yeedhan doona sa xeedho la wada cunayaba dadkii akalada aha isugu yeedhaan ninkaas lasoo lasoo hareeriya nin kastaaba dhinac ka soo fartay rasuulka ilaahi baa yidhi waana xadiidka saxiixa bal haddana laakiin taasi ma keenayso in dhammaanba la waayo islaam oo dhan ba la tirtiro bal dee waxa weeyaan tiradii waa taa dacfi haba jiro oo walaakinakum qusaanka qusaa isayl haba jire haddana cadad ahaan waa la ziyaadayaaba cadad ahaan waa la ziyaadayaa bal haddaba taas walow ijtamac calayhim min aqdaariha aw qaala min bayna aqdaariha xataa yakuuna ilaa uu noqdo bacduhum barhkood yahay yuhliku mid halaagaya bacdan wayasbiq uu qafaasho oo bacduhum barhkood bacdan waxa weeye dee cadow dabadeed laguma salidaye laakiin iyaga dhexdooda ayay dhibtaasi ka dhici iyagaa ishalaagi iyagaa islayn iyagaa isqafaalan doona xataan halkan haddaan manaa kay ka dhigno oo waase bacda shuraaxa yidhaaheen xataa oo macnaha kan yakuuna bacduhum si uu u noqdo barhkood barhka kale kuwa halaagaya arrinkaa kale kuma salidayno waa macno dee soo qordobi ay leeyihin waa macno faasiday taasi noqon laakiin haayo marka laga dhigo macnaa meeshii ka muuqanayo kale oo waxa weeye waxaa aniga dee bal maalan wixii de alla usalida calayhim waa wixii ilaahay uu bixiyey siiyey rasuulkii ilaahay in aan ku salidin caduwan min siwa anfusihim yastaxibu baydatahum walow ijtamaca calayhim man biaqdaariha xataa yakuuna ilaa ay noqonayso ahaanayan bacduhum barhkood yuhliku bacdan wayasbi bacduhum bacdan oo markaa haddaan haayo uga dhigno inaan ilaahay ku salidayn cadow aan iyaga ahayn ku salidahayn haayaheed ka dhigno waxaa macnaa noqonaysa de haddii laakiin heerkaa la gaadho oo iyagu ay noqdaan kuwa iyagii aan isu naxahayn isu naxariisanahayn isbaabiinaya isqafaalanaya markaa cadow lagu salidaa way imanaysaa eeg haddii haaye ay taasi noqoto oo imika xataa de waana macno daahira xataa ay haaye u tahay alla usalida calayhim oo cadow iyaga aan ahayn kuma salidayo xataa yakuuna bacdum ilaa uu noqdo marka haddii laakiin ay noqoto barhkood iyaga iyo kuwa iscunayo isdilayo dee kala tegey kala gogo-ay markaasoo taasoo iyagu isbaabiinaya isqafaalanaya marka caynkaasa tasalludkii acdaade inay waxay iskaga dhaliyaan bacdow iskaga joojiyaan ma jirto iyagii baa san ah iyagii baaba islaayo istadcifiye marka cadowgoodii kalena way u nuglaanayaanoo dee cadowgoodii kalena markaa de wixii uu doono ama waxyaalo ayuu samaynaya walowna istibaaxadaasi jirin oo qurdubiha oo kale markuu macnaha soo qaado ayuu soo qaadaa bal matalan dee iyaga bilaadiisii oo kale si kaba dhacday oo dee intay quwada lahaayeen ay isku duubnaayeen an iyagu silayneyn cadowga way wadeen marka dee xataa lashbona waa caasimatu burtuqaali ibnu cabdilbariyaba qaadi ka noqday waa lashbunahi ibnu cabdilbariya qaadi ka noqday waa caasimadan alxari ee burtuqaal oo kale bal taas ba laakiin markii dambe iyagu ay noqdeen qayb qayb ay noqdeen ee reerreer ay noqdeen iyagu dhexdoodii islaayeen dee lulkii o dhan waatii laga soo wada saaray bal dee loo soo tallaabayba berigii kaleba loo soo tallaabay markii jaziirat alandalus laga soo saaray xaggan kalena waa taas dee barigana waa waxyaalihii kaba dhacay markii dambe dee iyagii lagaba qaalib noqday dee fitan kuwii ugu waaweynaana dagaalkii saliibi xuruubtii saliibiyiintii iyo iyo xuruubtii kale tataar xaggooda kaba timi waa waqtiyo ayay xaggana ay ka soo socdeen xaggana ay kaba soo socdeen waa taa haddana waa tii laga baxay uno dee islaam haddaan kuwa lagu baabiin kolley waay waa kaa lagaba waa laga nool yahayba kuwaasbe haddaba waxa weeyaan taas wey xataa yakuna bacdum yuhliku bacda wayasbi bacdum bacdan وxadثna زhayr بن حرب وإسحاq بن إبراhيم ومحaمد بن المثنى وبن بشhاaر qال إسحاq أخبرnا وqال الآخران حdثnا معاaذ بن هiشhام qال حdثnي أbي أbيna وهiشhام الdستواي عن قتاaدة قال حdثني أبي عن قتاaدة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحمي عن ثوبان أن نبي اللhi صلى الله عليه وسلم qال in allaha ilaahay zawaa waa ururiyey lii aniga alarda dhulka xataa ra'aytu ilaan arkay mashaariqaha wa magaaribaha wa acdaanii waa isiiyey alkanzayni alaxmara walabyada kacasiya kacadba uma dakara xadiida abi ayuba ayuu sheegay can abi qilaabata waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay xadaثna abubakr ibn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi ibnu numayrin xa waxadaثna ibnu numayrin walafdu lahu qaala xadaثna abi oo cabdالlahi ibnu numayrkii markaasba oo dee abubakrna cabdالlahi بn numayr buu ka warinaya mxamedna abihi cabdالlahi بn numayr markaa waa kan ibn numayr sanadkiisii oo qaala xadaثna cثmaan بn xakiimi qaala akhbaranii camr oo cثmaan ibn xakiim bn cabaad ibn xunayf cabaad ibn xunayfna waa sahl ibn xunayf walaalkii صaxaabigii ansaareed kolleyna isaga naftiisa hore inuu soo maray qaala akhbaranii caamir bnu sacdin cثmaan waa taabici yar camr bnu sacdna waa taabici dhexe de waana ina sacd ibn abi waqaasi can abihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam oo sacd ibn abi waqaas baa wuxuu rasuulka ilaahay baa aqbala daata yowm xadiidkan xalaytaan kor soo qaaday hadal baan kusoo yar daray waana ducadan rasuulka markan sheegayey laakiin waxaan filayaa xalay waan filayaa inaan idhi jaabir ibn cabdillaahi xadiidkii xadiidkuna waa xadiida sacad weeye haddaan xalay jaabir marka ama uu duuban yahay ama ta aan idhi xadiida jaabir maahay waa xadiidka sacad waayo xalay mar aan xadiidka soo qaaday ayaan moodaya inaan idhi markii jaabir ibn cabdillahi xadiidkii ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam aqbala uu soo qaabilay data yowmi min alcaaliyati waa qaryooyinkii xagga bari madiine kaba yaalee caaliya cawaalidii xataa idaa mara xaggaasu ka yimi way la socdaan sacadiyo xataa idaa mara markuu maray bimasjidi bani mucaawiyata reer bani mucaawiya masjidkood waqtigaana madiine kolley kani waktigaa rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh madiine oo dee qayb qayb ahayd markii uu yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh reer kastaana halkaa beerihiisu ayiin aqaladooduna ay ahayd oo dee waa la deganaa reer reer baa loo deganaa beerahoodii aqaladooduna way israacsanaayeen masjidyo yaryar baa ku yaalay oon salaada jumcada loogu tukan oo ta masjidka rasuulkun baa la isugu iman jiray ilaa kuwa cawaalida sidaan soo ogaanay laakiin salaadaha kale ciddii aan soo gaadhayn marka masaajida kalena magacii reerka kolba meeshaa degan ayaa xambaarsanaayeen arrintuna waxa weeyaan un de waa tasmiya uno haddii masjid la yidhaha masjidu bani fulan arrinkuna uu tasmiye yahay waxba waa magaca lala bixi karo uno de waqtigii rasuulkaba waa taa jirtay bal bukhaari baa waxaa dee saxiixiisa kolley kitaabu lmasaajid waa kitaabka xaggiisa hore un hal yuqaalu masjidu bani fulan buu tarjamo udhigtaa ma la odhan karaa masjidu bani fulan markaasuu soo arooriya xadiidkii ibnu cumar iyo rasuulka ilaahay markuu fardaha tartansiinayey uu lahaa dee amadkooda uu ka dhigay dee wuxuu ka tartansiinaya masjidu bani zureyq iyo taas baa dikriga uu kuwa yimi oo dee arrin kaleo dee jihaad iyo waxaa kuma tacalluqsanayde laakiin tasmiyo reer magacii masjid lagu magacaabay ayaa jirta marka waxaan lehay waxay tasmiye dee baasi iyo ishkaal kuma sugna dakala haddaba masjidkaasu markuu soo maray ayuu dakala galay masjidkii farakaca wuxuu tukaday fiihi fi lmasjidi ragcatayni laba ragcadood waa laba ragcadood oo dee salaad maaha waajiba farada maaha salaad sunuun bay ahayd wasallayna macahu iyaguna way la tukadeen rasuulka ilaahay wadaca wuu baryay rabbahu rabbigii طawiila waa ducaan dee zamaanan طawiila buu rabbigii baryayey duco dheer ama dee zaman dheer buu ilaahay baryayey iyaguna waa kuwaasoo dee kolley ducadan dee amiintoodii way lahaayeen uno waa kaasoo way kala qayb gelayeen dee waa xagga ta'miin ahaane xataa idaa mara waaye uma insarafa ilayna markuu ducadii dhammaystay duca dheer ayuu xagga iyagii usoo gadoomay faqaala wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam saaltu rabbii rabbigay waxaan weydiisay alaaan saddex faacdaani wuu isiiyey sintayni laba wamanacanii waaxidatan dee waa xikmada kolley kuba sugan iyo umuraa jira midna waa ii diido igama aqbalin labana uu i aqbalay saaltu rabbii rabbigay waxaan weydiistay anlaa yuhlika ummatii bisanati abaar caama oo aan dee meelna ka tegin weeye mar wada dhammaysa inaanu ku halaagin oo dee halaag keenta faacdaniiha taa waa isiiyo hadday meel jadbi ka dhaco kolley dhinac kale oon jadbi jirin baa jiraysa wasaa'altu waan weydiiyey an laa yuhlika ummatii ummadayda inaanu ku halaagin bilgaraqi xalay waa kii xadiidkaan sii sheegaynay axaadiisa inta badan kan socon mooye dee kaa hore sawbaan iyo kuwo kalena cadow baa iyada kuba yimi oo dee kollay khasla afraad oo inoo soo kordhaysan weeye anlaa yuhlika ummatii bilgaraqi waa biyo inuu ku hafiyo kolkol waa tan oo dee daadadada ay qaadayaan muslimiinaba dhulkoodii dee bal maalan taase laakiin de waa qaraq caama sida kaa duufaankii dhacoo kale iyo qaraq ummadii wada haraaga faacbaniha taa waa siiyey oo lama odhanayo waa tan dee dalalkan qaar webiyadu intay fatahaan intaasi ay kolkol ku dhimanayaan waa wax kooban oo meelun ah ee dee muslimiintii oo dhan ma wada aha arrinkana waa wax caam ahaaneed ta uu rasuulka ilaahay kaba hadlaya ilaahayna weydiisay ilaahayna siiyey wasaaltuu waxaan weydiistay anlaa yajcala inaanu yeelin ba'sahum ba'sigooda waa quwadooda iyo shiddadooda iyo baynahum dhexdooda famanacaniha taa waa igaba manciyeyo waaba dee taa aynu soo maray oo waa taa fitantaa rasuulka ilaahayna kaba warramay inay dhexdooda dhacayso inuu sheegay laba daa'ifo waaweyn oo dacwahum waaxida inay israynayaan dee intii ka dambaysay arrimuhu way kaba sii bateenbe wasaaltu anlaa yajcala ba'sahum baynahum famanacaniha وxadثna بن أbي cمر qال xadثna مrوان بن معاaوiyةa qال xadثna cثمان بن حakيم الأنصاaري qال أخبرnي cاmر بن سعد عن أبيه أنه أقبل mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم في ضائفة من أصحاaبi waa isagoo koox iyo جamاacة أصxaabtiisa kamida ku dhex sugan oo la socda famara بmسجد بني معاaوية بmثل xadيiث بن نmayr xadiidkan marwan ibnu mucaawiya alfazari ka wariyey cuhmaanna kii oo kale imakaan ka soo baxnu ahaa dee macnuna waa inoo cadyahay baabu ikhbaari nabiyi sala allahu alayh wasalama fi ma yakunu ilaa qiyaami saaca bal war rasuulka ilahi warramitaanki uu kaba warramay waxyaalaha dhici doona ilaa qiyaami saaca dee maaha imaka waa ikhbaar jumliya san hayna laakiin saxaabada dee waaba tafsiil dhan bay hayeenba waxna waa ka ayna soo gaadhaynu hayno waxna ay noo dambeeyaan oo arrintu intan kuma dhammaanayso bal taas buu u baabaysan yahay kolle waa axaadiisu xoogaaya imaam nawino baabka malaa waxaan arkayaaba baabkan waa nin keliya ayuu magaciisa qaatay cilbaan ninkaa la yidhaaho ayuu dabdiyey abu zaydna magaciisuu sheegay wax kale uu markaa baabka kelimo kalena kama qabanba baabkani xadثnي xrmlة بن yaحyى التujibiي qال أخbarna بن وهب qال أخbarnي يuنس عن بن شhهaب أن أbا إdrيس الkhwlاniي kana yquل أbا إdrيس caid الlah waxa weeye waa nin kibaaru taaبiciin oo cahdigii rasuulka ilaahay ama awaakhirkiisiina dhashay dee kibaartii صaxaabadana wax ka wariyay caabidna ahaa bal waxa weeyaan waa caalim الshami baعda abidarda abidarda dabadeed waa caalimkii reer sham eh ayaa wuxuu yihi kana yaqul waxaa mid yidhaahaa qaala xudayfatu bnu lyamani baa yihi صaxaabigaas abihina waa صaxaabi dagaalkii uxud baa lagu dilay abihii muslimiintana khada u dilay wallahi baan ku dhaartee inii anigu la aclamu naasi dad oo dhan ka ugu aqoon badan baanay bikulli fitnatin fitno kasta hiya kaa'inatun ahaanaysa fii ma beyni wa bayna saaca waa aniga iyo waktigan iyo ilaa qiyaamada waxyaalaha dhacaya anaa dadka ugu aqoon badan waa saaxibu siri rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam waxyaalo badan oo rasuulka ilaahay uba sheegay baa jirtay dee kollay sababteedna waxayd waati aynu soo marro kitaabkaynu kuba soo marray kollay imaaro ayaynu ku soo marray xadiidkii macruufka ahaa inuu yihi dadku rasuulka ilaahay khayrkay weydiinayeen ana sharkaan weydiinaya anigoo ka baqanaya sharku inuu igaadh asiibo markaas waa kii lahaa khayrkan ilaahay noo keenay shar ma ka dambeeya rasuulka ilaahay waa uu sheegay khayr kaloo kasii dambeeya ma jira maxaan yeelaa markay waxyaalahaasi igu yimaadaan waa xadiidkii dee macruufka aynu soo marnay kitaab alimaara kolley waabata su-aasha rasuulka ilaahay isaga weydiinaya dee sharka iyo dhibta si uga badbaado markaa ruuxu dee markuu garanayo waxaan buu iska ilaalin karaa ayaa keentay in rasuulka ilaahay inuu waxyaalo badan oo dee umuurahaasa uba sheegoy kaba mid ahayd nimankii munaafiqiinta ahayd iyo waxyaalo kuwa tacalluqsan iyo waxyaalaha dhacaya ee iman doona waayo intan inooguma dhammaanaysa casharka caawi umuuro isagu xadiid kaluu leeyahay iyo ama axaadiidiisu way noo socon doontaa dee waxna kitaabuliimaan iyo waan kuba soo maray xadiiduu soo celin doonaye bal taas buu yihi walaabi aniga iguma sugnaaninoo macnaa waa arrintan buu leeyahay inuu dadka ugu aqoon badan jaanibkaaye ilaa an yakuuna inuu yahay un mooye rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam wax kale maaha oo waxaa xaggan iiga yimaadeen un buu sheegayaa cilmiga xaggan xagguu kaba helay maha wuxuu isagu ogaan kale eh waa ilaa an yakuuna inuu yahay un mooye wax kalena iguma sugna asara inuu siraystay rasuulka ilaahi ilaya fii dalika arrinkaa waa waxyaalaha fitantaha shay-an wax lam yuxadiثhu غayri غayrkii aan ugu waramin walakin rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bal waa cibaaro aad moodo tarkiibkeeda kolley yar ay wax ku yar sugan yihiin imaam nawowina waa kan oo umuurahan maba taaban walow shuraaxda kale ay taataabteen imika halkan oy kaba hadleenba saa dee qordobi iyo kolley qaadiciyaad iyo ragliba ay iyagu ka hadleen maanta imaam nawowi raximah الlahu taعala halkan waxaana meesha ishkaalka jira u yahay wamaa b dee maad unaafiye weeye ilaaduna waa taa iijaab iyo isbaat keenaysa hadalka markaa macnihiisu waa sida ku laqbeeya wuxuu noqonayaa inuu caddaynayo sababtan keentay inuu dadka ugu yaqaano fitnadii oo waxa weeyaan buu leeyahay wax kaloo igu sugan oo aan u noqday dee aclamu nnaasi b maalan bikulli fitnatin hiya kaa'inatun oo markaa taasaan ugu noqday ma jirtoon ahayn ilaa an yakuuna rasuul الlahi salى الlahu alay slam waa rasuulka ilaahay inuu arrinkaa waxaanu dadka kale u siraysanin uu isirays haddii arrintu intaa inoogu dhantay dee macnuhu caadi buu ahaan lah laakiin istidraag baa ka daba yimi walakin walakin rasuul الlahi s laakiin rasuulka ilaahay salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi oo manaa istidraagana macnuhu keenaya uu yahay in meeshii wax gaara oo rasuulka ilaahay igu khaas yeelay ma jirin eh waxaan laakiin aqoontan badaneen fitnada u leeya dadkii kale aan la dheerahay waxa weeye iyadoo rasuulka ilaahay fitantaa noogaba warramay ayaa dadkii dee maalintaa joogay majliskaa kuba sheegayay ayaan maanta wax kaba noolayn ama laftii inoo dambeeya dadkii ayee way iloobeen anigina waan xusuusna waan xifiday de waa ihtimaamkan uu lahaa iyo waxaan uu lahaa marka waa laba arrimoodoo de markaa yar nooc isyar weydaarsan saa daraaddeed shuraaxda qaar waa qaadiciyaad iyo rag leh ama iyagu waxay kaba dhigeen ilaadu halkan haba timaado se riwaayadaha inoogaba sugnaatee inay zaa'ido tahay ama ay halkan aanay jirin taas oo markaa macnaheed la yidhaaho amaa bi aniga iguma sugna ilaa an yakuuna macnaa waxa weeyaanoo waxa keenay inuu cilmiga caynkaasa aan yeesho dadka kale aan uga cilmi bataa ma ahaanin oo an yakuuna ilaa de iska tuur markaa an yakuuna inuu yahay rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam asara ilaya mid siraystayoo fii dalika shay-an lam yuxadiثu kayri arrinku kaa maaha eh oo taasi aniga iguma sugnoo sababtan anigu waxaan ugu cilmi batay taa maahe walaakin rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laakiin rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi walxal wa yuxadiثu isagoo waramaya majlisan majlis ana fiihi aan ku sugnahay dadka u sheegay can ilfitani kaba waramaya ayaa muxuu yihi faqaala rasuul الlahi salى الlahu alay slam waa taakiidu qaaladiisii hore wahuwa yacudu lfitana isagoo fitan fitnooyinka iman doona tirinaya minhuna waxaa fitanta kaba mida halaaثun saddex laa yakadna aan u dhowaanayn yadarna shay-an wax inay ka tagaan macnaa fitan waaweyn oo meel dheer iyo meel badan ba gaadhaysa oon u dhowaanaynba inay wax ka tagaan waxaan reebahayn de waa kolley tacyinkeedu iyada inooguma sugnaa xadiidkana inooguma iman waxaana ma cayinayno walo dee fitan waaweyn oo sidii tataar iyo ay dee bilaadii islaamka ay soo mareen oo dee meelihii ay mareen iyo dhulkii sanadihii badnaa ay taasi socotay akalna alakhdara walyaabisba bal kolkol de aan lagama warrami karahaynba khaasatan baqdad iyo ama dee magaalooyinkii kaba sheeyaba si wixii kuba dhacaye bal adigu saddex baa jira aan waxba ka tegayn wa minhuna waxaa kaba mida fitanun fitan ka riyaaxi sayfi dabaylaha xagaag oo kale ah inaha sikaarun kuwa yaryar baa kaba mida dhibkoodu aanu weyneyn wa minhaa kibaarun kuwa waaweyn lakiin kuwa hore laba mid maaha qaala xudayfatu fadahaba ulaaika arahd rahdigaas baa tayey kulluhum way dhintee weeye kulluhum hayri aniga umoy dadkii markaa maalintaa rasuulka ilaahay aanu la wada joognay rasuulka ilaahayna umuuraha u noogaba warramay iyagii way dhinteen anigii baa jooga markaa saasaan dadka kale ugaba cilmi badnay bal taa haddii la yidhaha ilaada meeshaan kaba saarno iyaduna waa macno bal maalan daahir noqonaysa weeye waana say dee marka hore horreysayaan iyo barhkood ay halkan leeyihiin ilaadan dee iijaabka keenaysay ama dee isbaatka keenaysay ayaa dee macnaheed imaka halkan zaa'id baan kaba dhigaynaa oo macnuhu noqdo aniga wax igu sugan arrinku ma aha oo dee inuu rasuulka ilaahay wux iga khaas yeelay eh ee waxa weeye sababtu waa tan kale bal haddii ilaada sideeda lagu daayo kale qurdubi saaxib almufhimu iyadu halkan tan nafteeda uu dee sugayo oo uu sugo markuu taa horena yar dabdiyo umuuraha uu dabdiyo ayaa maxay noqonba wamaa bi aniga iguma sugnaanin oo xagga marka la eego cilmiga iyo aqoonta aan u leeyahay ilaa an yakuuna inuu yahay un mooye rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam asara ilaya fi dalika shayan mid silaystay arrinkaa shay lam yuxadiu kayr horta macnaa taasi way jirtaa laakiin taasi dee ti uu faafiyey uu sheegay ma ahayn arrin kalaa jirto tan dadka ay iloobeen ee dee taas baa walaakina rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam oo macnaa ah tan aanu faafine inta badan dee wax wuxuun uu kaba sheegayey ee rasuulka ilaahay uu isaga u sheegay bal xataa kibaara saxaaba kolkol isaga ay eegi jireen oo cumar baa lasoo naqliyay inuu eegi jiray marka dee nin uu ka shakisnaa meesha uu dhintoo kale inuu xudayfe eego ma xudayfe ma joogaayo salaada ma ku tukanaya mise maaha hadduu xudayfe arki waayo inuu isaguna dee ninka nifaaq buu kuma tuumayaayo dee taas oo kale iyo waa umuuro saasi way jireen haddaba in taasi way jirtaa buu leeyahay laakiin arrintan dee la sheeg sheegayo ee dadkii ay iloobeen ee ay tahay tan aan faafinaynay ayaa tan kalaba ah dadkii markaana ama way iloobeen ama waabay dhinteen bal adugu macnayaashaas inta way jireen inta ujeedo وxadثna cثman بن abي شhaybة واسحاq بن ibrahيm qال cثman xadثna qال isحاq أخbarna jrيr عن الأعmشh عن shقيq عن xudayfةa qاaل qama fiina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam maqaama rasuulka ilaahay baa wuxuu istaagay dhexdayada meel maqaam buu istaagay macnaha waa dee maqaamka waa inoo cadaan doontaa xadiidka bu cumar ibnu akhdab oo ah rasuulka ilaahay de intuu salaad tukiyey inuu mimbarka fuulay be maa taraka markaa kamuu tegin shay-an shay yakunu ahaanayo fii maqaamihi waa makaan joogiisa dalika kaasa waa maqaamkiisa u maalintaa joog waa waktigaa uu halkaa istaagay waxyaalaha dhacaya laga bilaabo ilaa qiyaam saacati ilaa xadaa bihi de waqti ilaahay barakeeye weeye rasuulka ilaahina jawaamiculkelim baa la siiyey waxaas dee haddii la yidha hala tafsiiriyo mid mid ha loo sheego sanado ayaa dhici karta inaan la dhamayn kareen be waa wixii dee ilaahay rasuulka ilaahay dee loo soo ururiye jawaamiculkelim iyo taas ba ahayd ilaa xadaa bihi xafidahu uu xafiday man xafidahu kii xafiday wanasiya uu iloobay man nasiyahu kii iloobayna qad calimahu asxaabi haaulaa waana ogyihiin oy ogaadeen asxaabtaydan kuwan ah ee dee in badan oo la iloobay baa jirtuu leeyahay isagu laakiin waxyaalahan ihtimaamkii uu lahaa iyo isagoo sharka ka baqanayay weydiin jirayna rasuulka ilahi isagoo ka baqanaya inuu haleelo ayuu waxyaalahan xifdiyey oo uu dabdiyey wainahu shaniya layakuunu waxaa ahaanaya minhu waa waxaa rasuulka ilaahi noo see sheegay ee fitantiiya waxyaalahaas ashay shay baa ahaanaya inahu layakunu shayu minhu wey shay kaa kamidaaba dhacaya xasilaya kaasoo qad nasiitu aan iloobay fa araahu waan arkayaayo faadkuruhu waan xusuusanaya kamaa yadkuru rajulu siduu ninkuu uxusuusto waja rajuli nin wejigii idaa qaaba canhu markuu ka maqnaado uma idaa ra-ahu carafahu markuu arka uu garto macnaa waa maxay kolkol baa wuxuu leeyahy waxa rasuulka ilaahay sheegay baan iska iloobayaa wixii baa dhacaya markaasaan xusuusanaya tiina muxuu uga nadiir dhigay ruux dee aad kala maqnayday onoo kaa tegay oo kaa ood suuradiisii soo saari weyday aad garan la'day de hadda ruuxii oo laguma sheego ood suuradiisiiyo wejigiisii garan la'day laakiin markaad aragto aada garanayso markaas markan kale waaba soo saari la'day cibaaradaha kolley taa aan ku afasirayna oo kamaa yadkuru rajulu waja rajuli idaa qaaba canhu weya waa nin wejigii ayuu xusuusanaya manaa marka hore waa iloobayaa weeyaan oo wejigiisii baanu soo saarayn oonu xusuusanayn laakiin markuu arkuu garanaya waa hebel uu odhanaya saas oo kale ayaa waxa rasuulka ilaahay sheegay oo umuuraha dhici doona ah ayaa markay anuu iska iloobay baa markay dhacaan baan garanaya waa kii rasuulka ilaahay arrintii uu kaba warramay ayaan odhanaya waxadaanah abubakr ibn abi shaybata qaala xadaanah wakiicu can sufyaana wa thawri can ilacmashi bihada اlisnaad ilى qowlihi wanasiyahu man nasiyahu walam yadkur maa bacdahu oo isaga wanasiyahu man nasiyahu qad calimahu asxaabi haaulaa iyo inta ka dambaysa sufyaan can ilacmash muu sheegin markii horena waxaan soo aragnay waa jariir can ilacmash waxadaanah abubakr ibn abi shaybata qaala xadaana وxadثna محamed بن بشhاar qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة وxadثnii abubكر بن ناaفع محamed بن أحmed بن ناaفع koley de ina xusuusnaataan weeye waayo kunyadiisana magaciisu waa ka qaل xadثna غundr qال xadثna شhuعبة عan عadiي بن ثاaبت عan cabdاللahi بن يزيد waa صحaaبي alkhdم hore aynuu soo maro صحaaبي yar ah عan xudayفةa أنه qaal wuxuu hi xudayفة أخbaranii rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahi baa ii waramay bima huwa kaainun bimaa wax huwa isagu kaainun ahaan doona ilaa an taquuma saacatu ilaa qiyaamada ay ka dhacaysa waxyaalaha dhici doona waa dee fitantaas iyo umuuraha waaweyn iyo fitantaa iman doonto khaasatan ragga dee hormoodka kaba ah oo nin kastoo siduu xadiid kale kuba sheegay ciidankiisu dhowr boqol gaadhayo dadkaasi waxyaalahaas waa usii magacaabay usii sheegaybe famaa minhu ka mid ma aha shay un shay ilaa qad sartu waxyaalaha uu rasuulkii ilaahay ii sheegay markuu fidnadii sheegaba isaguna saynu xadiidkaa hore kuba soo marnay ewlaha khayrkan ma ka dambeeyaa shar ha buu ihi sharkaasna maxaa khayr ka dambeeyaa ma jira ha wa fiihi dakan haddana waa ka ilaha wamaa dakanu dakankiisu muxuu yahy rasuulka ilaahay baa umuro usii sheegay oo waa kaa waxyaalo weydiinaya haddaba shay kastoo rasuulka ilaahay sheegay waan sii weydiinayey bal maa tafsiil ahaan iyo tahay ilaa qad saaltu ilaa laakina anii anigu lam asalhu maan weydiin maa yukriju waxa saaraya ahlmadinati min almadinati madiina ka saaraya oo de waxyaalihii rasuulka ilaahay ka maqlay waxaa ka mid ah madiina oo iska fayo oo midhaheedii iyo waxeedii ay iska fiican yihiin inay laga bixi doono magaaladu cidlo ay noqon doonto de fitanun baa kolley loogaba baxaya ee wuxuu leeyahay taa rasuulka ilaahay waan ka maqlay laakiin sababta waxaan ay u baxayaan inay dhici karto simaarteedii siduu rasuulku sheegay alcawaafi waa cawaafi dayri wasibaac ay u hadhayso waxyaalaha cerdoodka iyo dabadgelaha iyo dee shimbiri haadadkii iyo dabahali waxaa maan weydiin oo dee kollayna malaa hore waynuu soo maray inay marka futuuxaadka ay dhacaan iyo mak ciraaq iyo yeman iyo sham iyo la furo dad degdegaya ay imanayaan oo dadkoodii ay qaadayaan oo iyagoo dhulka haddee barwaaqada le ay geynayaan walmadiinatu khayrun lahum low kaanuu yaclamuun taa lagamama dhammaanayne laakiin fitan imanaysa oo dee ay markaa laga tegi doono oo wixii ay u hadhi doonaan cawaafidaasna axaadiid kala duwan baa kuba timi bal markaa waxa weeyaan un dee fitan dadka saaraysaana way jiraan xadiid ama mawquuf ahayoo xadiid mawquuf ahayoo abu hurayra oo isagu uu yihiba de waxa weeyaan waxaa saaraya oo yukhrijuhum umaraau suuq waa madaxdaa dee jaa-iriintae xun oo kaleo looga tegayo meeshii oo taas bal kaasna waa laakiin mawquuf buu ahaaye bal wixii sababta laakiin wuxuu leeyahay saarayse reer madiine madiine ka saaraysa taa rasuulka ilaahay maan weydiin ina uu sheegay inay ka baxayaan xadaثna mحamed بن مثنى qال xadaثna وهب بن jrيr qال أخbarna شhuعبة بhada الاسناad نحو وxadaثnii yعqوب بن ibrahيم الdwraqي وxajاaج بن شhaacir جamيعا عan abي cاaصmi labada nin abu cاaصim bay kaba warinayaan قال حجاج حدثنا أبو عاaصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن خضب قال صلى بنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wataan leeya imaم نawوي رaحimه اللهu taعالى maanta علباء بن أحمر buu qabtayo وxun buu isaguna uu dabdiyo caynta in la kasrinayo ee uu hmزna oo aliftii hmزe iyo alif iyo hmزe ay siracsay inuu madan yahay أحmarna ra ugu dambaysa waa intuu qabtay abu zaydna camr bn akhdab in laba yidhaaheen bal horta casrat bnu thaabit hore waan usoo marayba waa xaaf bnu xajarna wuxuu kaba cabiraa nin reer basra ahoo hiqa ahoo saabica ah waa sida uu yidhaaho taqriib uu kuba yidhaaho gees kalena wuxuu sheegday waa casrat bnu thaabit ibni abi zayd ibni akhdab oo camr bn akhdabkan baa awow u ah taasba weeye walow isaabo mala ay dhacday oo awogiisa hooye laakiin abtirsiintiisa ay dhigtaan dee awow aabun buu noqonayaa bal waxaa laakiin fatxi meelo dhacday inuu bacda saxaaba wax ka maqlay oo iyada markaa laba yidhaaho dee saabica mahay waaba khaamisa ma cilba ibn axbar axmar xaafisuu kaba cabiraysna waa nin reer basra oo reer yashkuur oo saduuqa min alqura waa quraadii ayuu kaba mid ahaa xagga qiraaada qur-aanka iyo kuwa roona waana raabica ama qoladii afraad ee taabiciinta waa sida taqriib kuba sugan lakiin ibnu maciin iyo abu zirca iyo way tawhiiqiyeen kitaabkeenan xadiidkan buu ku leeyahay isaga iyo sheekhiisa saxaabiga ansaar ah abu zayd camr bn akhdabna xadiidkan unbu kitaabkeenan ahayne muslim labadooduba xadiidkan bay ku leeyihin haddaba camr bn akhdab baa wuxuu uhi qaala sallaa bina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaana tukiyay alfajra salaad subax wasacida lmimbara markuu salaadii ka baxaan buu mimbarkii fuulay xadiidkii mucaad qaama fiina rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam maqaama maa taraka shay an yakunu fii maqaamihi dalika maqaamkii tan baaban kuwa fasiran karnaaye mimbarkii buu fuulay fakhadabanaa wuu noo khudbeeyey waa hadlayay intaa rasuulka ilaahay waa khudbaynayey hadalkii si jawaamic alkelimta ahaa ayuuba maalan iyo kalaamkii loo soo ikhtisaariyey buu kuba hadlayay waxyaalaha soo socdayo wixii hore tegeyna waa kaba waramayey xataa xadarat الظuhru ilaa salaadii duhur gaadhay fanazla mimbarkii buu ka dhaadhaco fasalla waa tukado dadkii buu tukiyey uma sacida lama kala tegin mimbarkiibuu ku noqdo mimbarkiibuu furay almimbara fakhadabanaa waa noo khudbeeyey xataa xadarat alcasr ilaa salaadii casr gaadhay istiraaxo iyo nasasha ma jirta iyo meel kaleo la tagayo cunto la doontaa uma nazala waa dhaadhacay oo fasalla waa tukaday oo dadkina way la tukadeen salaadii casr uma sacida almimbara mimbarkiibuu haddana dib ugu noqday fakhadabanaa waa noo khudbeeyey xataa garabat ishams cadcaddu ilaa ay kaba dhacday faakbaranaa bima kaana wixii aday abuurkii khalqiga iyo dee waxaa iyaguba qeybkee hore ee waxyi in lagu ogaado mooye aan la ogaan karin ee hore tegayna uu kaba warramay wa bima huwa kaa'inun waxaa ahaan doonana ilaa sida xadiisu cumar ahlu janno ay janno ka galaan weeye marka taasna uu kaba warramay marka muxuu yihi saxaabigu faaclamunaa axfadnaa ka noogu cilmiga badani waa kii noogu xifdiga badnaa oo bimacnaa khudbadda intaa leeg ee rasuulkii ilaahay uu khudbaynayay maalin dhan ee uu waxyaalaha hore u tegayo wax dambeo kaba warramayay kii ugu qabasho badnaa ugu xifdi badnaa ayaa kii ugu aqoon badnaa dee kii isagu iloobayna wixii waa iloobeey badankeedii waa iloobey haddaba ka noogu cilmiga badani waa axfadnaa wey wallah subxana watacala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا